kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka qurbaynu toddobaadkan ku eegayno hay-ad ay leeyihiin qurbajoog soomaaliyeed oo ku dhaqan gobolka arizona ee dalkan maraykanka oo bulshada soomaaliyeed ku wacyigelisa xanaanaynta agoonta iyo u naxariisashada xawayaanka hay-addan oo lagu magacaabo afballaar orfanage an animal advocator ayaa waxaa dhowrkii sano ee la soo dhaafay ee gobolka arizona ee dalkan maraykanka ka waday barnaamij wacyigelin ah oo bulshada soomaaliyeed ee gobolkaasi ku dhaqan loogu soo bandhigayey muhiimadda ay leedahay in la gargaaro oo wax loo qabto agoonta soomaaliyeed sidoo kale waxa hay-addu bulshada ku baraarujisaa in loo naxo lagana fogaado dhibaataynta xawayaanka mustafa maxamuud xaaji afballaar waa aasaasaha hay-adda waxa uuna wariyaheenna maxamuud ibraahim cali uga warramay howlahooda iyo waxa ay higsanayaan mustaqbalka marka hore waxay ahayd in bal agoonta loo dhibriyo loo maaragtay bal dadka lala wadaago fiilinka noocaas oo kale ah in agoonta iyo kuwa aan agoonta daaminba in maaragtay wax lala qabto laakiin markii dambe haddana waxaanba kusoo daray baan ogaaday in xayawaankii naftooda ay soomaalidu dhib ku qabto oo xayawaankii la dhaqanayay sidii geelii iyo lo-dii iyo waad waxaad umalaysaa iyagu naftooda inay ku socoto wax la yidhaahdo waxyeeleen geelii waad aragtaayo waa la tolaayo meel alla meeshuu ka neefsanaya intii laga xiro waxaad arkaysaa geeli oo dhiman rababa maarata marka loodii kasoo qaad dibadii castration baa lagu sameynaya waxaad arkaysaa qorihii baa laga garaacaya waa lama soo koobi karo dhibaatada lagu hayo xayawaanka xayawaankiina wuxuu noqday in lagala hadlo soomaalidii la dhaho war xayawaanka ha loo dhibriyo marka labadii baan isku qaadanay oo ah in agoontiina loo dhibriyo xoolihii la dhaqanayana in laga dhaafo dhibaatada lagu hayo waa gartay marka idinka ma waxaad tihiin hay-ad xarumo furtay oo ku xanaanaynaysa caruurta iyo xayawaanaadka mise waxaad tihiin hay-ad wacyigelin ka shaqaysa oo arrimahaas ku saabsan runtii anigu waa waxaan kasoo horjeedaaba in caruurta intii meel loo furo maalin walbaba koob mushaaliya la siiyo keliya hadee dadkii baahnaabaad baahidii ku haynaysaa just you giving the poor people into the poor situation marka annagu waxaan qabnaa in caruurta iyo xayawaanka intaba lagala hadlo dadka community communityga inaan la sheer gareyno ahmiyadda ay leeyihiin in agoonta iyo kuwa aan agoonta dhaamin in maaragtay wax lala qabto in xayawaanka laga dhaafo abuska iyo dhibaatada iyo waxyaalada lagu hayo marka keena waa wacyigelin marka wacyigelinta keliya maxay u taraysaa cunug baahan oo agoon ah actually taa marka aad dadka la wadaagto feelinka in cunugii loo dhibriyo adigu dad aadan gaari karin bayba gaarayaanba oo aadan ka warqabinba marka communityga baa ka muhiimsan in awareness-kaas iyo feelinkaas inaad la wadaagto markay community-ga wada qaataan nacam iyagaa gacmaha isqabsanayo hal qof iyo hal urur wuxuu sameyn lahaa waxaa ka badan waxa ay community-ga oo fikirkaaga wada qaata waxa ay u qabtaan dadkooda marka in grassrootska laga soo bilaabo hoos in blog by blog never never ahaan in dadkii loola shiro la dhaho war dadka agoontaha ana nasiibka uhelin in maaragtay aabahood maanta la farxaan oo ama maaragtay dugaashadaan in laga warqabo in xayawaankaasa laga daayo marka anigu waxaanba qabaaba inay ahmiyadda ugu weyn ay tahayba in dadka la wacyigeliyo steed wax la siin lahaa marka waxa waaye fikirkaas aad baa dad badan oo aan kala dhiskaas garaynay fikirkaa aad bay usoo dhaweeyeen oo waxay dhahaan waa arin waa arrin aada u wanaagsan waa gartay marka halkeed ka samaysaan wacyigelintan wacyigelinta afalar orphanage an animal advocare ma ku xirna goor iyo ayaan kuma xirna meel alla meesha aan joogno hadda waxaa bays oo ah afbalar orphanage an animal advocare phoenix arizona intayna ka wadnaayo communityga mar alla markay isu imaadaan wa waxaan ku talagalnaa inaan fikirkaa soo dhex dhigno iyagu naftooda ay maaragtay ka dhiskaa nala sheergareeyaan marka baaqeynii waa gaaray africa waa gaaray inaan barnaamijka uu jiro mustafow ilaa iyo hadda wacyigelintii aad samayseen maxaad is oran kartaa waa laga faa'iiday waxaa laga faa'iiday waxna faa'iidadeeda waa wax soo degdega oo markaa la taaban karo waxna waa wax qofka ku duxaaya oo u qaadanayo asad u noqonayo macnaha qofka markaad fikirkii uu qabay markaad ka bedasho fikirkaas waxa waaye waa fikir jiraayo oo uu jiilba jiilka kale u gudbinayo laakiin maanta haddaan boqol boqol dollar aynu qaybano haddaanba haysano boqolkaa waxaa laga yaabaa beritoba inay ka muuqato agoontii iyo wixii markaa u baahnaa markii la siiyay laakiin fikirku fikir wuxuu noqdaa marka aan la taaban karin laakiin wakti kadib community oo dhan ba hadday wada qaataan inay maaragtay isbedel waara oo guul laga gaara buu noqdaa marka isbedelka ma fileyno isla maantayba inaan maaragtay aan guusha aan gaarno inaan taabano waxaan filaynaa in fikirka aan dadka maskaxdooda ku shubno si ay wax oga haraan waa gartay tallaabada tan xigta oo aad rabtaan inaad mustaqbalka ku dhaqaaqdaan maxay tahay waxaan tiigsanaynaa maalin un inaan arko dadkii oo maaragtay ilmihii laabta ku wada haysta oo nin walbaba ka naxa ninka ka cunuga yar markuu arko inuu maaragtay wax ku tara ma ogiye inuu maaragtay uusan wax u dhimin marka in xoolahaaseeto castrationka laga dhaafo raayaha aan laga tumin oo fikir kale ama haddii laga maarmi weeyo in hay-addu ay cilmi baaris samayso si kaloo loo dhufaano in la keeno aan ka eenhayo tumidda noocan hadda aan isticmaalno kaasi waxa uu ahaa madaxa hay-adda afballaar orfanage an animal advocator oo u warramayay waryaheenna maxamuud ibraahim cali intaynu dhegaystayaal mar kale dib ugu kulmi doonno barnaamijka qurbe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo